magaalada jabuuti waxaa maalmo kadib la filayaa in ay dub uga bilowdaan wadahadallo u socda wakiilo ka kala socda dowladda iyo isbahaysiga mucaaradka wadahadalladan ayaa la doonayaa in xal loogu helo ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac kaasi oo sii xoogeystay doorashadii baarlamanka ee dhowaan la qabtay wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa wararkii ugu dambeeyey iyo rajada laga qabo wadahadalladan u socda dowladda iyo mucaaradka warbixintan kasoo diray wadahadallada siyaasadeed ee u socda isbahaysiga u m p ee haya talada dalka jabuuti iyo isbahaysiga mucaaridka ee u s n ayaa lagu ballansan yahay in laysku soo laabto tobaneeyo maalmood kadib iyadoo labadii kulane ay yeesheen aanay ka soo bixin wax lagu tilmaami karo go'aanno ay isla gaadheen labada dhinac hase yeeshee ay u noqdeen gogolxaadh isku soo dhoweynaya labada dhinac xildhibaanada ka tirsan isbahaysiga dowladda ee u m p maxamed yuusuf qumane iyo cali suubane caateeye ayaa tilmaamay inay soo dhoweynayaan wadahadallada waxaad ogataa rabadaan annagu haddaan nahay isbaahaysiga u m p waxaan kol kastiba aan taabacsanayn in maaragtay aan walaalaheen soo dhoweynno madaxweynuhuna waaragta waad sidaad ogtihiid waadka u sameeyey xeerar gaar u ah in ay se usoo gali karaan ay maaragtay niyad ay u yeeshaan siday maaragtay aan muxuu ahaa siyaasadda waddanka ay uga soo qayb galaan kadib waxaa timiday in maaragtay laysku qabsado loolanka iyo aan doorashadii ugu dambeysay in laysku qabsado maantana waxaa noo taalla sidii kolkii hore baan ugu soo gudubnay in aan maaragtay walaalaheen soo dhowaysanno oon annaku niraahno waryaada annagu nin gacmo furanayo nin qalbi furanay soo dhowaada ininkuna waxaad haysaan de ininkoo maaragtay tiina yara ee gaarka aad ka imanaya ininkuna bal kaalaya oo waxaad haysaan iyo khibradaad haysaan nagu soo biirshada waddankuna sidaa ha wala wadanno ramadan horta marka horeysa waa maadsan tahay su-aashan ay weydiisay waa su-aal habboon oo wakhtiga maanta jooga walahadalkan wallaahi siduu shicibkuba ugu wala faraxsan yahay yaan anakuna u garanay inuu arrin muhiima uu u yahay dalkeenna carqalad siyaasadeed oo doorashada loolanka kadib ka timiday ayay ragga mucaaradka walaalahayna ku andacoonayaan waxaana weeya horta waxaa guul noo ah dowladda jabuuti mar walba hadday waa hore tahay hadday maanta tahayba annakoo dad saddexaadna soo dhexgelinoona fadhiisin ayaan mar walba isku daynaa arrimahayaga siyaasadeed in aan si walaaltinimo ah u xallinno oo geed la hoos tegno oo sidii dhaqanka noo hayd ee caadada noo hayd ku heshiino tanna waxaa weeyaan sidii maanta aan uga gudbi lahayn arrintan oo wax ka wanaagsan aan u gaari lahayn oon siyaasadeenna u xasilin lahayn waayo shicibku wax kale ma doonay wuxuu doonayaa horumar dalkan inuu la gaadhsiiyo haddaan maanta siyaasiyiintii mas-uuliyiintii dalkan nahay haddaan muxaafid iyo mucaaradba nahay mas-uuliyad gaar ah yaa naga saaran arrinkaas inaan ka wala hadalno oon ka wala heshiinno waxaana dhex yaalla oon hore uga gudubno ayaa maanta muhiimiyadda u koowaad ah cabdiraxmaan maxamed geelle oo ah xogeeyaha guud ee isbahaysiga mucaaridka u s n ayaa isna sheegay inuu u arko wax wanaagsan wadahadallada u socda labada dhinac runtii waxa weeyaan hadalladan hadalla aad ummadda reer jabuuti ay u sugaysay dhex maraysa dowladda jabuuti iyo isbahaysiga mucaaradka bishii saddex iyo labaatankeygii avril ayaa warqadaan u qornay madaxweynaha mar labaad ayaanu qornay madaxweynuhuna uu ka soo jawaabay waxaa keenay inuu shirkani uu furmo in maad aragtay labadii dhinacba jawi wadahadal si loogu dhammeeyo khilaafaadkii ka abuurmay doorashooyinkii bishii labaiyo labaatankii februye ee sanadkan ka dhacday dalkeenna in si walaaltinima wanaag uu ku jiro daljacayl uu ku jiro dad jacayl uu ku jiro dimuqraadiyadda iyo dalkeenna horumarkiisa nabaddiisa iyo maad aragtay jawi wuxuu ku dhacay walaaltinimo isfahana oo wadatashi ayuu ku dhacay aadna waan ugu faraxsanayn aan nahay annagu haddaan mucaaradka jabuuti aan nahay dhinac kale dadweynaha reer jabuuti ayaa iga warramay dareenka ay ka qabaan wadahadallada wallaahi aad baad umaqsan tahay ramadaan wadahadalkan aad baan u sugaynay wadahadalka aad buu fiican yahay nin kastiba hadalkiisa joogo dee waa buuq iyo horumar la'aan iyo waddankaunbaa ku burburaya marka anigoo madaragtay bulshadii reer jabuutiya aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaanan aad u rajaynaynaa inuu ka soo baxo qodobo wax u tara waddanka oo aad madaragtay laiskugu yimaado niyad sami inay labada dhinacba muujiyaan baan madaragtay rajaynaynaa markaasoo madaragtay ninkastiba tanaasul sameeyo oo marka wixii maslaxadda waddanka in madaragtay laga wada sheekaystaa fiican wadahadalka waxaanu arkaa horta inaan horumar gaadhinaan u arkayaa taas waxay ka mid tahay horumarka dadweynaha horumar inaan gaadhino caalamka gaadhni baan u arkaynaa development inaan gaadhni baan arkaynaa heshiiska dowladda iyo sntan waxaan doonnaa inay qaraar fiican uu ka soo baxo oo bulshada waxtar u leh inuu ka soo baxoan rajaynaa annagu aad aad iyo aad waa noo fiicanta annagu wax rabshada ma rabno waxaan doonaynaa nabad saasna waa natiijo fiican natiijo fiican bay gaadheen macaaradkii maxaafidku rabadaan muuse v o a jabuuti